xafladan oo isugu jirtay laba qaybood oo kala ah guddoonsiinta koobkii iyo abaalmarinadii kooxdii qaaday koobkii horyaalka degmada iyo kooxdii gashay kaalinta labaad iyo isku-aadka koobka loogu magacdaray mideeye ee kooxaha matalaya lixda xaafadood ee degmada caabadwaaq oo markii ugu horraysay abid maamulka xidhiidhka kubadda cagta degmada ay hirgeliyeen in xaafadaha degmada caabudwaaq loo qabto tartan kubadda cagta ah si loo helo isdhexgal bulsho waxaana ka soo qaybgalay munaasabadda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada caabudwaq maamulka isboortiska guddiga xasilinta degmada ururada hooyooyinka dhallinyarada iyo martisharaf kale ugu horrayntii ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka xafladan afhayeenka maamulka isboortiska degmada caabudwaq cumar cali sanweyne xafladana laba xafladood ayay noqon doontaa haddii laha idmo waa guddoonsiinta kooxdii koobkii horyaalka ha qaaday iyo kooxdii gashay kaalintii labaad abaalmarino kale oo la guddoonsiin doono macallimiinta ugu wanaagsanayd kooxihii waxaa weeye ugu idabta badnaa ciyaartooygu ugu idabta badnaa qofkii ugu gool dhaliska quruxda badnaa goolkiibarkii ugu wanaagsanaa qorituurkii koobka noo bilaaban doona insha allah mar dhow ee ahaa lixda xaafadood ee degmada caabudwa madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada caabudwaq muuse axmed maxamed muuse inji waxa uu sheegay in dhallinyarada isboortisku ay kaalin muhiima ka qaateen nabadgelyada ka maamul ahaanna ay ku garab istaagayaan dadaalka ay wadaan xidhiidhka kubadda cagta degmada caabudwaaq ka degma ahaan ka shacab ahaanba aad iyo aad baan idinkugu hambalyaynaynaa doorka dhallinyarada oo ay ku leeyihiin bulshada te wacyigelinta guud wax qarsoon ma ahan markii degmada loo eego heerarkeeda kala duwan iyo marxaladahay soo martay iyo doorkii dhallinyaradu ka qaadatay guud ahaan aad iyo aad baan idinkugu hambalyaynaynaa qaar ka mida ciyaaryahanada kooxaha ayaa tilmaamay in horumar dhinaca isboortiska ay ku tallaabsadeen taasina ay ammaanteeda ay leeyihiin maamulka isboortiska shaqadii uu soo qabtay maamulka isboortiska oo maanta mireed aan ku guranayno taasoo ah inaan ka baxnay waxyaabo badan awal maana aqoon inaan xirfad ku qabsano qortuur iyo wax la mid ah laakiin maantay waxaan muujinay development aad iyo aad u ballaaran
ree caawudwaaq waxaan farxadda la qaybsanayaa inaan degmada caawudwaaq oo nabad ah oo laba kooba kala qayb galo koobkii horyaalka iyo koobkii xaafadaha middaas ayaan aad iyo aad ugu faraxsanaa guddoomiyaha isboortiga iyo guddiga la shaqeeyayo aad iyo aad u mahadsantihiin qaar ka mida qaybihii kala duwanaa ee bulshada ayaa sheegay inay garab istaagayaan dhallinyarada isboortiska waxaana ay xuseen in isboortisku uu qayb ka qaadanayo nabadda iyo isdhexgalka bulshada dhallinyarada isboortiska oo garoonka gasha waxaanay kala dardaarmahayaa kabtanka kooxda inta la ciyaarayo ayaa rifriiga la hadli kara sida sharcigaa saas waay waadna taqaanaan laakiin ciyaartooy inta soo kaca khaladka qaba arbitr dhahaya mamnuuc weeye sharcigana hadda way ku jidhaa sida kaleeto waa u fiican tihiin aad baan idinku mahad celinayaa mideey kaab waxaa loogu talagalay oo looga baahan yahay waxaa weeye siday xaafaduhu isku dhexgeli lahaayeen u wada cayaari lahaayeen meeshii waxaa xun laga isticmaali jiray in kubadda laga isticmaalo taas waxay isku waxay keenaysaa dhallinyarada inay isdhex galaan wada cayaaraan dadka iskaga dhowaadaan taageerayaalkoodiina ay sidoo kale dadka iskaga dhowaadaan oo isbartaan isboortis waa wax qiimo badan oo aad iyo aad wax loogu farxaa xaqiiqadii intay ama tahriib kaa aadi lahaayeen ama qabra cabi lahaayeen ama jaad cuni lahaayeen inay ciyaaraan oo ay horumar gaaraan oo gobollada u gudbaan baan aad ugu rajoynaya iftiinkii dunidiyo waxaa noo baxay ilays hilaacii nabaddaan helnoo isboortigu waa horyaal halyeeyadii noo kacow hoggaankii noo hayo nabadda noo horseeda
bixinta abaalmarino la guddoonsiiyey ciyaartoydii macallimiintii kooxdii iyo garsoorihii intii uu socday koobka kooxaha horyaalka degmada ee soo dhammaaday ugu wanaagsanaa dhinaca akhlaaqda ciyaar wanaagga iyo gooldhalinta ayaa laguda galay isku-aadka koobka lixda xaafadood ee degmada caabudwaq sida uu sharaxayo xogayaha maamulka isboortiska degmada caabudwaq cabdiraxmaan maxamed siyaad labadan weel aad u jeedaan warqadihii baa ku jira dhaladan aad u jeedaan waa ceeb tanna waa b tusaale ahaan tan warqadii laga soo bixiyo xagga liya waa e tan kale xagga laga soo bixinaya labadaas koox waa isku aadayin waa e markana lagu celinayaa midii lasoo bixiyo xagga liya midda kale lasoo bixinaya waa b waxaa soo haray laba warqadood oo kale labadaas warqadood tii halkan laga soo bixiyo waxay ku haysaa tii hore oo eedahayd bay ku haysaa ciyaarta horey la leedahay tan xagga laga soo bixiye kooxda b-da ciyaarteeda horey la leedahay natiijo lama fiirinayo ilaa fiinalka waan arkaysaa insha allah kooxda waa beri fc ubax waa gurub e fc october waa gurub b kooxda looliya gurub b ay raacaysaa gudoomiyaha xidhiirka kubadda cagta degmada caabudwaq xasan bashiir xasan biid oo sheegay in isboortsku inuu qayb ka qaato nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa xusay in dhallinyarada caabudwaq ay xaq u leeyihiin inay helaan in loo dhiso garoomo heer caalami ah waxaan rabaa inaan u iftiimiyo dhallinyarada isboortska waxay kaga qayb qaateen nabadgelyada degmada dhallinyarada isboortsku markaan diiwaangelinay waxay noqdeen laba boqol iyo siddeetan dowladir bay noqdeen waxaad daawanaysaa dad ku dhow markaan soo noqonayo kun qof kunkaa qof waxay waxay ka mashquulinayeen ama ka sheekaysanayeen galabta ciyaartii dhacday siday u dhacday booftii ay kaga sheekaysan jireen maanta siyaasaddu xaggee maraysaa reer reer maxaa la kala yidhi markii maxaa lagu kala qaatay waxaa hadda dayacan boqol iyo soddon iyo lix qof oo ka oo u qaybsan sideedda kooxood ee sideeda biida ah ma haystaan garoon ay ku dheeraan ma haystaan cid ka taakulaysa haddii ayana gacan aan la siinin waxay noqon doonaan intay yar yihiin haddaana qofka laga hortegin oo wax weye maskaxdiisa aan laga horteginin wuxuu maskaxdiisu mar ay qarriin uu galay farada xun uu qaatay lagama hortegi karo waxay u baahan yihiin dhallinyarada sideedda kooxood oo boqol iyo soddon iyo lixda qof oo aan diiwaan gelinay inay helaan waxa ay heleen dhallinyarada heerka koowaad degmood waxaa jira dhallinyaro ka suura oo srbiya srsiya oo koob iyo toban kooxood oo boqol iyo toddobaatan iyo lixa golobay ku dheeraan ma haystaan cayal isboorts ma haystaan cid muraalkooda dhista ma haystaan ma aha in isboorts qofka hadduu dee waxbarashay ka timood waxbarashada soo baran iyo haddana isboortska qofku noqon karaa waxa weeye haddii laga dhiso qofka waxbarashada iyo isboortsku